أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha koo iyo tobanaad ee dulqacda sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dagaallo lagu diray saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo maanta ka dhaca duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan waa imise tirada dhimasho iyo dhaawacee ka dhashay dagaalladaasi maxaanse ka naqaana murtadiintii lagu laayay howlgalladii maanta waxaad maqli doontaan faahfaahin aan idinkaga hayno dagaalladaasi wilaayada islaamiga ee hiiraan oo war ka soo saartay dagaalladii maanta ka dhacay deegaana ka tirsan wilaayadaasi waraysi andalus ee la yeelatay sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaan faafreebka ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah biyodhaca goodigii gurgurta iyo qoobgariirka gaalada waa cinwaanka warbixin aan diiradda ku saari doonno fashilka amni iyo midda siyaasadeed ee dulhoganaya koox diridada muddada saddexda sane ee xilka u haya xasan gurgurte sidoo kale barnaamijku waxaad ku dhegaysan doontaan maxaa ka dhalan kara haddii urur gaaleedka midowda afrika uu dhimo ciidamadiisa duulaanka siliibiga ku jooga soomaaliya maalin kadib markii uu maraykanka iska diiday inuu maalgeliyo calooshad ushaqaystayaasha afrikaanta ah faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa kama marna imaaraadka oo lagu eedeeyey inuu xidhay diblomaasiyiin suudaneys ah qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararka aynu ku eegi doonna waxa uu noqonayaa dagaallo lagu dilay saraakiil iyo maleeshiyaad tiro badan oo murtadiin ah ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori ee wilaayada islaamiga ee hiiraan iyadoona idaacadda islaamiga andalus ay heshay magacyada saraakiisha iyo xubnihii lagu dilay weerarkaasi wararkii ugu dambeeyey dagaaladaas aan soo dhoweeyey walaalka ismaaciil salaad haya ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir sida maanta wararkeenna aan ku baahinay dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxa ay ka dhaceen qeyba ka mid ah een wilaayada hiiraan een dagaalada oo ahaa kuwo aada u culus ayaa bashiirow een waxa ay ka dhaceen maanta ilaa laba aag oo dhaca duleedka een degmada moqokori ee wilaayada hiiraan een aroortii hore ee saakay dagaalku wuxuu ka dhacay aagga een ku teedsan duleedka deegaanka mubax loo yaqaano halkaasi waxaa ka dhacay dagaal aada u culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada aagga labaad ee dagaalku maanta uu ka dhacay waa aagga ku teedsan deegaanka lagu magacaabo ceel hareeri oo isaguna dhaca duleedka degmada moqokori halkaasi dagaaladu waxa ay ka dhaceen duhurnimadii maanta ilaa maqribkii caawa ayayna soo gaareen sida saraakiisha mujaahidiintu ay noo sheegeen bashiirow labada aag dagaaladii maanta ka dhacay bashiirow cadowga allah si weyn ayaa loogu jabiyey saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dhowr jeer cadowgu ay isku dayeen inay soo rogaal celiyaan balse mujaahidiintu allah fadligii ay jilibka u aasteen dabadeedna ay jebiyeen khasaare baaxad weyn ayaa cadowga allah maanta gaaray ee murtadiinta meydadka murtadiinta ee lagu laaya dagaalada hadda weli waxay yaalaan goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen oo cadowgu way ka carareen oo xitaa waxay awoodi waayeen inay qaataan meydadkooda saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaaladii maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori khasaaraha murtadiinta gaaray uu gaarayo dhimashada sagaal iyo toban murtad dhaawacana uu cagacagaynayo labiiyo afartan murtad in lagu dhaawacay dagaaladaasi bashiirow khasaarahan waxaa laga yaabaa inuu sii kordho maadaama dagaaladu saacado badanna ay qaateen cadowgana dhowr jeer la jebiyey oo laysku rogaal celiyey marka waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato balse inta hadda mujaahidiintu xaqiijiyeen oo ay noo soo gudbiyeen dhimashadu waa sagaal iyo tobankaasi dhaawacuna waa afartan iyo labadaasi murtadiinta ah dagaaladii maanta bashiirow khasaaraha murtadiinta waxaa ka mid ah in saraakiil waaweyn oo murtadiin ah oo qaarkood dagaaladii maanta dhacayay hogaaminayay oo murtadiinta horboodayay in lagu dilay dagaaladaasi idaacadda islaamiga al andalus bashiir waxay heshay magacyada qaar ka mid ah murtadiintii maanta lagu dilay dagaaladaasi oo qaarkood saraakiil ay ku jiraan magacyada aanu helno waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo gaafow shiilow murtadkani waa sargaal horjooga ahaa oo murtadiinta ka tirsanaa dagaalkii maanta ayuu hogaaminayey goobta ayaa lagu dilay sidoo kale magacyada aanu helno waxaa ka mid ah xasan gambale waa sargaal isaguna goobta ayaa lagu dilay magacyada kale ee aanu helno waxaa ka mid ah shiilow abuukar macow waa askari murtad ah isagana murtadiintii halka lagu dilay ayuu ka mid ahaa murtadiinta kale ee magacyadoodu aan helno waxaa ka mid ah juquf cali cawaale oo ahaa askari murtad ah isagana goobta ayaa lagu dilay waxaa kaloo ka mid ah cabdi maxamed waa askari murtad ah isagana goobta ayaa lagu dilay waxaa kaloo ka mid ah cabduladda qare waa askari murtad ah isagana goobta ayaa lagu dilay sidoo kale bashiirow saraakiisha murtadiinta ee maanta lagu dilay dagaaladaasi waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray korneel cabdiraxmaan xujaale waxa uu ahaa murtadkan bashiirow taliyaha guutada lix iyo labaatanaad ee qeybta toddobiyo labaatanaad ee maleeshiyaadka ridada ee ka howlgala gobolada hiiraan iyo galgaduud iyo qeybo ka mida mudug ayuu guuto ka mid ah qeybtaasi haystay oo guutada lix iyo labaatanaad ah weliba sargaalkan bashiirow wuxuu ahaa sargaalkii ugu sarreeyey ee maanta hogaaminayay maleeshiyaadka ridada allah fadligiis mujaahidiinta dagaalkii maanta ayay ku dileen weliba dagaalkii galabta casirkii dhacay ayuu ku baktiyey aagga dhanka ceelhareeri ayaana lagu dilay mujaahidiinta ayaana dilay allah fadligiis halkaas ayuuna ku baktiyey murtadkani baktigiisa iyo dhimashadiisa runtii murtadiintu aad bay uga baroorteen maanta baraha bulshada haddaad eegto bashiirow waxaa aada loo hadalhayaa dhimashada murtadkani oo murtadiintu aad bay ula barooranayaan oo way u baroordiiqayaan oo qaarkood waxay leeyihiin waxaa gabalkii u dhacay murtadiinta ka dagaalamaysa hiiraan ninkan haddaan wax yar iska dul taagno taariikhdiisa bashiirow murtadkan cabdiraxmaan xujaale waa murtad si weyn looga yaqaana hiiraan wuxuu ka mid yahay saraakiisha maleeshiyaadka murtadiinta hogaaminaysay duulaankii saddex sano ka hor murtadiintu ay kusoo qaadeen deegaano ka tirsan hiiraan oo lagu maamulo shareecada islaamka intaasina waxa uu u taagnaa la dagaalanka shareecada islaamka wuxuuna kasoo qeyb qaatay dagaalo fara badan oo ka dhacay hiiraan muddooyinkii lasoo dhaafana waxaa lagu xasuustay inuu kasoo muuqanaya baraha warbaahinta isagoo ka dagaalamayay deegaano ay ka mid tahay beerayabaal aboorey iyo deegaano kale oo hiiraan ka tirsan oo waxa uu iska soo duubaya muuqaalo isagoo dagaalada hogaaminayay oo ciidanka murtadiinta caraabinaya oo mararka qaarkood u qudbeynaya marka muddooyinkii lasoo dhaafay wuxuu ahaa murtad ay aada u buunbuunin jireen murtadiinta balse allah fadligiis maanta shartii uu muslimiinta la hortaagnaa waa ay dhammaatay mujaahidiinta ayaana maanta halkaasi ku dilay allah ayaana ku mahadsan murtadiintu maanta iyo caawana waxay u barordiiqayeen murtadkaasi goobta lagu dilay oo ahaa nin sargaal sare aha oo weliba hogaaminayay dagaaladii ugu dambeeyey ee hiiraan murtadiintu ay ku galeen marka bashiir xaaladda goobihii dagaaladu maanta ay ka dhaceen ee duleedka degmada muqokori iminka caawa ah waa mid degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta oo halkaasi ku sugan meedadka murtadiinta qaarkood goobihii dagaalada ay maanta ka dhaceen ayay yaalaan oo cadowgu maysan qaadan waxaa xusid mudan bashiirow oo inaan ku darno mudan in mu-asasada warbaahinta al-kataa'ib ay iyaduna galabta soo gudbisay sawirada qaar ka mid ah murtadiintii saaki lagu dilay dagaalkii ka dhacay duleedka deegaanka mubaax ee degmada muqokori duleedkeeda sawirada al-kataa'ib ay baahisay waxaa ka muuqanaya qaar ka mida murtadiinta halkaasi lagu dilay oo bakhtigooda cadowga ay ka carareen marka xaaladda si guud iminka caawa mid degan mujaahidiinta ayaana si buuxda gacanta ugu haya goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen ee duleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan aad buu mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhowaataan wilaayada islaamiga ee hiiraan oo war ka soo saartay dagaaladii maanta ka dhacay duleedka degmada muqokori ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ku soo dhowaada waraysi aan la yeelanay sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan waaliga owlaada islaamiga ee hiiraan ku soo dhowow idaacadda islaamiga al andalus waa ku dhowahay walaale idaacat alandalus maanta dagaallo ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayada hiiraan maxaad nooga sheegi kartaa sida ay wax u dhaceen walaale dagaallaa dhacay waxayna ka mid yihiin dagaalladii hore u socday maanta dagaallada dhacay ilaahay mahaddiisa subxaanahu wa tacaala ee waxaa horeyba isu hayay xaqa iyo baatilka ama ahalka xaqa iyo baatilka ahalkiisa dagaaladii u dhexeeyey bay ahaayeen kuwa maanta dhacay ee waa dadka u dagaalamaya difaaca diinta ilaahay iyo shareecada koryeelkeeda iyo dadka u dagaalamaya ee koryeelidda ee kelimadda baadilka ah abidna way ishayeen haddana way ishaynayaan ee waana sida loo maqlay ama ay aada u maqasheen dagaaladaas maanta waxay ka dhaceen deegaanadaas ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan waa tahay sheekhana deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen maxaad nooga magacaabi kartaa si guud eh, waa bariga wilaayada islaamiga hiiraan meesha uu dagaalka ka dhacay waa meesha ay dariska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah shabeellada dhexe iyo hiiraan Eh, deegaan ahaan dhulkaas magaciisa waa meesha la yidhaahdo mubaax baa koonfur waxay u jirtaa waqooyi bari dhinacaana meesha la yidhaahdo ceel hareeriba waxay u jirtaa koonfur galbeed meesha dagaalada ka dhaceen dhulka u dhexeeya weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaana cadowga uu ku jebiyey oo uu naafada ugu geystay waana dhulka magacaas leh oo ay deriska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah ee deriska hiiraan iyo shabeellada dhexe sheekh guuleed cadowga ay mujaahidiintu la dagaalameen maxay ahaayeen cadowga lala diriraya waa cadowga isugu jira hadday yihiin kirishtaanka ee asalka ah oo dhulkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna kusoo duulay horeyna la isu hayey oo cadowgaas ridada ah ka kaalmaynaya dhinacyo badan hadday tahay dacmiga cirka hadday tahay dacmiga ee saanada iyo tababarada ee ciidan ahaana ugaba midka oo la jooga oo la howlgelaya iyo ridadii qeybaheeda kala duwanaa hadday military ku sheegaan iyo hadday magacyo u bixiyaan wax hadda kala harsan ma jiro sida horeyba u kulmanaayeen bay u kulman yihiin dadka hadda dagaalka lagula jirana waa cadowgaas ilaahay subxaanahu wa tacaala oo shareeca la dirirka ah maxaa khasaare ah oo cadowga soo gaaray cadowga khasaare waxaa soo gaaray naf iyo maalba leh ilaahayna waa jabiyey subxaanahu wa tacaala ee macluumaadka hadda horudhaca ah oo aan hayno oo walaalaha goobta jooga ay noo sheegayaan ilaa haddeer baktiga cadowga gaaray waa sagaal iyo toban ah iyo dhaawac oo afartan iyo laba ah waxaana suuragal ah in wakhtiba wakhtiga ka dambeeya ay sii badata maadaama lagu daba joogo oo marba la arkaya wax meel yaallo ama dhaawac ama dhimasho oo meel yaallo waa suuragal in ay siyaado imaado ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhabarka ayuu ku dhuftay ee, walaaluhu waxay sheegeen in ee, markii ay jabeen ay ku baxeen ama ay ku carareen dhul hawd ah ilaahay waa jabiyey nimankaas subxaanahu wa tacaala inta hadda walaalaha soo gudbiyeenna khasaaruhu waa intaas waxaa la sheegayaa in sarkaal muhiim u ahaa cadowga lagu dilay dagaalka faahfaahin ma naga siin kartaa ninkaasi ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala maalinba ilaahay wuxuu qabanayaa mujrim ka mid ah mujrimiinta la diriraya xaqa alle Ee, ninkaasu wuxuu ahaa nin sargaal ah wuxuu ahaa cadowga ilaahay oo dagaalamaya ama hogaanka qeyb ka mid u ahaa waa sargaal lagu magacaabi jiray corneyl xujaale ee, in badanna kasoo muuqday ee, baraha la iska arko wuxuu ahaa in badan nin dhibay shareecada ilaahay iyo dadkeeda ee, xitaa ee, eraya aan, ee, xadkabax ah oo khawaariqulcaada ah oo aan habboonayn oo maalmo dhow ereyadii uu ku hadlayey oo ugu dambeeyey dadku way wada ogyihiin wuxuu ahaa nin liito nin hadda ee la dagaalanka shareecada ee ku cusbayd ma ahan wuxuu ahaa nin shahaadala dirir horey qadiim u ah labada kun iyo lixdii taqriiban dadkii wuxuu ahaa masaraakiisha etoobiya la timid oo oo shareecada la diriraysay buu ahaa kadib ciidamadii ama saraakiisha etoobiya tababarka dib loogu celiyey buu ahaa ilaa maalinkaas wuxuu la dirirayey ee mujaahidiintuu la dirirayey mujaahidiintana in badan ninkaasu way baadigoobayeen qorshooyin iyo howlo gooni oo loo diyaariyey baa jiray maalinkii uu ku dhici lahaa oo qiyaamihiisa uu muxuu ahaa dhici lahaana maantay ahayd allahna ku mahadsay subxaanahu wa tacaala walka gaarka oo saraakiisha iyo dadka cadowga muhimka u ah shareecada ilaahayna qodaxda iyo dhibka ku ah loo maleegayna isaga ku gaar ma ah horanayn sidaan oo kale u dhaceen mishin gaar aha ninkaa loo dhigay maanta mujaahidiinta u dhigeen ilaahayna waa ku asiibay oo uu ka baxay Ee, muslimiintana caawa waa ka nasanayaan isagana ilaahay buu abaalkiisa ku leeyahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaa marka qodax ka baxday dadka muslimiinta ah ninkaa marka nin aada u liita ilaahay agtiisa ka liita gaalada iyo muxuuha cadowga ilaahayna macno ugu fidhiyey buu ahaa muslimiintana caawa ilaahay baa ugu raaxiyey deegaanadii lagu dagaalamay yaa ku sugan hadda deegaanadaas waxaa ku sugan mujaahidiinta dhammaan dhulkii eh, maanta dagaalku ka dhacay waxaa ku sugan oo jooga mujaahidiinta ayaa jooga ilaahay cadowgiisa waa dhabar gooyey waana jabeen macnaha ugu dambeyn sheekh guuleed abuulabhaan maxaad ku soo gebagabaynaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda islaamiga al'andalus waxaan kusoo gebagabaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u mahadceliyo nicamka uu noo galay nasriga uuna siiyey ballamada uu noo oofiyey allah subxaanahu wa tacaala oo noo ballanqaaday oo dadkaas dagaalamaya oo ilaahay diintiisa shareecadiisa u dagaalamaya ilaahay u ballanqaaday uu noo fuliyey waxaan u mahadcelinayaa walaalaha thuquurta ku jira ee furinta jooga ee sharafta dadka muslimiinta ah gabar iyo wiilba difaacaya danta guuda muslimiinta ee leeyihiin masaalixdooda ilaalinaya dhiigooda ku ilaalinaya daalkooda ku ilaalinaya walaalahaas waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waan idiinsoo ducaynaynaa ilaahay ajrigiinna ha badiyo abaalkiinna ha weyneeyo axadkii uu ilaahay shahaado u qoro oo u qadaro shahaadadiisa dhab allah ugu dhigo u rumeeyo axadkii dhaawacmana ilaahay dhaawaciisa ha u biskeeyo oo ha u boogadhayo midka noolna ilaahay habaad iyo sugnaan ha siiyo ilaahay toogtiinna ha toosiyo cadowgiinnana allaha jebiyo qalbiyadooda rucbi iyo argagax allaha ku furo waana idiin mahadcelinaynaa waana idin garab joognaa walaale waxaa sidoo kale aan u mahadcelinaynaa beelaha soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo dacmiga iyo hooga iyo hiilka la garab taagan walaalahooda iyo wiilashooda ayagana waa u mahadcelinaynaa oo ay ugu dambeeyeen oo aad maqlaysa usbuucii aan soo dhaafnay ama asaabiicdii dhadhowaa ee wixii idaacadda ka baxayey ee iclaanka ka baxayey ayagana waxaan leenahay waa aad mahadsantihiin maalkiina allah idiin barakeeya meeshaad kasoo bixiseen waxaad dhiibtaanna badiil fiican allah idiin geliyo ilaahayna kulligeen kuwii xaqa wada difaaca u taagan litakuuna kalimatullaahi hiya alculya dad u shaqeeya ilaahay kulligeen ha inaga dhigo waxaan sida oo kale fursaddan kaga faa'iidaysanayaa qolo walba ama dad walba oo isku daya in ay la dagaalamaan ama ay hujuumaan ama ay u cadow noqdaan shareecada ilaahay dadkeeda ma guulaysanayaan waana xaqiiqo waa la hubaa dagaalkan waa soconayaa oo waa soconayaa oo waa soconayaa ilaa qiyaami saacuna soconayaa nebi maxamed baana noo sheegay salawaatullahi rabbi wasalaamuhu calayhi ilaahayna waana amray waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah dagaalkaanu dagaal soconaya weeye dagaal daalaya ma aha dadkiisu ma daalaan ma duqoobaan waa dagaal jira qadiimanna u jiray maanta oo aan joognana jira berina jiri doona dadyowga marka isku dayaya in shareecada ilaahay la diriraan waxa aan leenahay marna ma dhici karto inaad ka guulaysataan shareecada la iyo dadkeeda waxaan idin leenahay ilaahay u towbadkeena kasoo laabta xumaanta aa ku jirtaan marna guulaysan maysaan wakhtigu ha dheeraado alla subxaanahu wa tacaala cadowgiisa asagaa ballan qaaday inuu qabanayo waxaan idin leenahay xaqa u soo laabta baadilka ka soo noqda yaanu ibliis hoggaanka idiin qaban dib ha loo fikiro allah subxaanahu wa tacaalana ha la baryo war dad yahow wax aan shaqaynayn oo aan meel gaarayn oo hortiin lagu lugo-oy oo ibliis ku lugo-oy oo dadkiisa ku lugo-een oo kufaartii waaweyneed oo maanta duniyada joogtay casriga aan joogno oo qalab hadday tahay haysatay oo hadday iqhtisaadi tahay ka dhisnayd oo hadday macrifo adduuntahay ka dhisnayd ayaa guuldaraysatay oo wada jabtay oo dabada jeedisay war dadka soomaaliyeed gaar ahaan oo lahjadda iyo luqadda aan ku hadlaya garanayow war dib u fikira war waxay danta idinkugu jirta eega war adduunyadiinna waxaan waxba idinkugu fadhin aakhiradiinnana waxba idin anfacaynin ha ku ceeboobinoo ha ku dhimanine eh war waxa aad macno ku yeelan kartaan waa inaad shareecadiinna ilaashataan waa inaad shareecadiinna difaacataan marna ha noqonina shareecadooda kuwii la dirira waxaan leenahay soo laabta shareecadiinna u soo noqda mujaahidiinta garab siiya akhdaada dhacday ha laga soo noqdo hadday gaalnimo dhacday ha laga towbad keeno rabbiga raxmaanka aanan isu wada dhiibno asagana aan isu wada garabsanno intaasaan dhahayaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aad buu umahadsan yahay sheekh guuleyd abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan ayuu ahaa oo waraysigan siinayey idaacadda islaamiga al'andalus أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka ayaad degaysanaysaan faafreebk wararka markan iyo biyodhaca goodigii gurgurta iyo qoobgariirka gaalada waa cinwaanka warbixin aan diiradda ku saarayno fashilka amni iyo midda siyaasadeed ee dulhoganaya kooxda riddada soomaaliya muddada saddexda sano ah ee uu xilka hayo xasan sheekh maxamuud ku soo dhowaada warbixin ku aadan waxaynoo haya walaalkeen faysal mahad soomaali waxaa gebi ka laalaada bilaashxaytihii kufaartu ay soo bakti afuufeen ee laba kun iyo labaiyo labaatankii dib loogu soo camcamiyey la dagaalanka shareecada islaamka kaas oo gacal ka dhigtay xabashida iyo reer galbeedka saddex sano iyo dhowr maalmood ayaa laga joogaa markii madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan sheekh maxamuud dib loo soo doortay islamarkaana uu ballan ku qaaday inuu soo afjari doono mujaahidiinta u taagan koryeelidda kitaabka allah muddadaas shan iyo tobanka sano ah oo siyaasaadkaas aan ku dhaqmayna maalinba maalinta ka dambaysa shabaab waa sii xoogaysanaya maalintiiba maalinta ka dambayso intii hore waa kasii xoog badan yihin labadaas siyaasadood iyo khibraddii laga dhaxlay markaan soo aragnay annaga go'aanaan gaarnay siyaasad cusub inaan dejinno dalka u dejinno oo ah shabaab in la tirtiro murtad gurguurtay oo taageero dhan walba ah ka helayay kufaarta uu wakiilka uga yahay dagaalkan ashahadalla dirirka ah ayaa islamarkiiba isa soo maqiiqay guluf xoogganna ku soo qaaday shacabka ku nool wilaayaadka ee harsanayay hooska shareecada islaamka geesiyada towxiidka ee bariga afrika oo kaashanaya gargaarka rabbigooda shicaarkooduna yahay ima annasru wa ima shahaada ayaa jilibka u aastay duulaankii saliibiga ahaa waxaanay dhegta dhiigga u dareen maleeshiyaad iyo saraakiil tira beel ah oo xasan gurguurta waxaaba ka dhigtay muddo kooban kadib xasan murtad waabaa ku bariyey waxaanu uu fooda geliyey fashil ka daran kuwii ay la kulmeen qowsaaradii isaga ka horeeyey waxaana uu si foolxun ugu hor fadeexoobay kufaartii u soo wakiilatay duulaanka shareeca la dirirka ah kadib markii kumanaan maleeshiyaad ah oo lasoo jeega dharbaxay lagu feentay fariimaha dagaalka saliibiyiinta caalamka iyo murtadiintii hareero joogtay ayaa mar keliya labadii dhawaaqay waxaana ay si weyn uga qaylo dhaamiyeen asmada uu cagaha la galay murtadkii ay muddo badan tabantaabinayeen ee xasan gurguurte iyo sida foosha xun ee maleeshiyaadkiisu ugu soo jabeen dagaaladii ay la galeen geesiyada towxiidka ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab xildhibaanada baarlamanka maraykanka ee labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyo weliba quburo ku takhasusay siyaasadda arrimaha dibadda ayaa talaadadii lasoo dhaafay mar lagu guda jiray dhegeysiga guddiga xiriirka dibadda ee aqalka sanadka ee koongareeska waxay walaac xoogan ka muujiyeen awoodda sii bulaalaysa ee mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan miishel gafin ahna sarkaal sare oo ku takhasusay daraasaadka siyaasadda afrika ayaa kulankaasi ka hor sheegay in qaybo badan oo soomaaliya ka mid ah ay mujaahidiintu ku guulaysteen inay ka hirgeliyaan ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii ay gaashaanka u duruureen afkana ciidda u dareen maamulkii maqaarsaarka ahaa ee maraykanka iyo xulifadiisu tacabka badangeliyeen kana yagaleeleen hoon obsefer oo ah warfidiyeen maxalli ah balse ku soo baxa afka qalaad ee ingiriisiga ayaa warbixin maalmo ka hor uu baahiye ku sheegay in deegaanadii dhowaan ay la wareegeen mujaahidiinta ee duleedka caasimadda muqdisho dib boorka looga jafay maxkamadihii islaamiga ahaa islamarkaana dadweynihii xamar ay durbo bilaabeen inay u safraan halkaasi iyagoo cadaalad u raadsanaya maxkamadda shareecada islaamka amani africa media and research services oo ah hay-ad madax bannaan oo cilmi baaris iyo la talin heer qaaradeeda samaysa islamarkaana diiradda saarta arrimaha siyaasadda iyo amniga afrika si dhowna ula shaqaysa ururgaaleedka midowda afrika ayaa daraasad ay dhowaan samaysay ku sheegtay in dhaqaale la'aanta baasan ee ku habsatay ciidamada a u s som ay sidoo kale u dheer tahay walwal daran iyo walaac ay la nool yihiin oo ka haysta dhinaca amniga kaasoo sii siyaaday iyo markii mujaahidiintu ay kordhiyeen weerarada islamarkaana ay la wareegeen dhul aad u fara badan duulaankan shaatiga cusub loo soo xiray ee isbahaysiga a u s som ayaa wajahaya hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran kadib markii maraykanku uu si cad u diiday inuu ka qayb qaato maalgelinta mashruucan isagoo sheegay in howlgalkani yahay mid aan waxtar lahayn islamarkaana aan u qalmin maalgelinta lagu qeexay qaraarka ee qaramada midoobay farayana inay bixiso boqolkiiba toddobaatan iyo shan qarashka ku baxaya howlgalka a u s som sida ay tibaaxayaan warfidiyeenadu guuldarrada iyo fashilka ciidamada afrikaanta ka haysta soomaaliya ayaa niyadjab xoogan iyo weliba daal dhaqaale ku riday dalalkii bixin jiray lacagaha ugu badan ee ku baxa calooshood u shaqaystayaasha midowda afrika waxaa fashil iyo guuldarro ku soo idlaaday kulamo isdabajoog ah oo aan loo kala kicin oo isbuucii lasoo dhaafay ka socday magaalada new york ee cariga maraykanka kuwaasoo loogu arrinsanayay mustaqbalka maalgelineed ee ciidamada kufaarta a u s om waxaa dhicisoobay dayadii ay qaramada midoobay ku doonaysay in la meel mariyo xanaanka maalgelinta calooshood u shaqaystayaasha a u s som iyadoo la adeegsanayo xeerka ururgaaleedka qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay diblomaasiyiin ku sugan magaalada new york ayaa warbaahinta u sheegay in gelinkii dambe ee maalnimadii khamiista ay xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanku ku fashilmeen inay golaha marsiiyaan hanaanka maalgelinta kufaarta afrikaanta sababa la xiriira diidmada ka imaanaysay dowladda maraykanka geesta kale boobka dhaqaalaha qabyaaladda eexda iyo cadaaladdarrada lagu hayo ummadda soomaaliyeed ayaa haatan xargaha goosatay isagoo isbuucii lasoo dhaafay ku dhawaaqay xisbi gacan ku rimis ah oo uu la baxay xisbiga cadaaladda iyo wadajirka siyaasiyiinta ugu miisaanka cuslaa kooxda ridada ee mucaaradka ah tiradooduna ay kor u dhaafayso boqol xubnood ayaa si weyn uga qaylo dhaamiyey falalka uu ku dhaqaaqay madaxa kooxda ridada waxayna xisbigan cusub ee uu samaystay ku sifeeyeen in uu la mid yahay xisbigii maxamed siyaad barre ee hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed siyaasiyiintan oo intooda ugu badani ay xubno ka yihiin baarlamaanka daaquudka ah qaarkoodna soo noqday madaxweyne ra-iisul wasaare iyo guddoomiye baarlamaan iyo wasiiro ay ayaa sheegay in kooxda filla soomaaliya ay halis ku hayso dadka iyo dalka soomaaliyeed waxayna xasan bilaash xayte ugu baaqayn inuu iscasilo labada murtad ee kale ah cabdulaahi aadan kulanajiis iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada soo saaray bayaanka ka dhanka ah murtad gurgurte ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa maanta toddobaatan kun ilaa siddeetan kun ciidan gaaraya soomaaliya mushaar ka qaata seventy to eighty thousand marka la isku daro yacni ma aha kuwa gobollada daraawishaha lama rabo kuwa dowladda dhexe ee mushaarka siiso ciidanka u k waa toddobaatan kun ad aragteen awoodda leh waxaa leeyahay shabaab la iskama celin karo waxaa loola baahan yahay macaawisley waxaa loo baahan yahay qabiil waxaa loo baahan yahay keer waxaa loo baahan yahay ciidamadii shisheeye in lasoo kordhiyo madaxweynaha waxaa loo dhiibay ayadoo twenty twenty three december troop drawdownku uu iska jirkiisii jadwalkiisa ku ekaa inay ka dhammaadaan ciidamada shisheeye soomaaliya la rabay sanadkaas inuu ku dhiso ciidamo soomaaliyeed oo hantiya amniga waddanka hadda madaxweynuhu muxuu codsadaa iska daa kuwii lasoo badiyee kuwa bilateraal ah lay keeno turkiya kuwa keen masaray kuwa keen ugandai kuwa keen oo bilateral halkaasaa maraynaa ciidamadii soomaaliya waa seventy to eighty thousand soo maa hal xabo functionina male dagaalkii soomaaliya dagaalkiina waa shabaabna waa waa narookaadkaada in aad arkayso laba kun oo askari soomaaliyeed oo qax ah askar qaxda lama arag askariga ama waa dagaalamaa ama dib gurasho dagaaluu sameeyaa laakiin askari qaxaaya ma jiro askar tigni ka wadata hub wadata oo qaxaysana waan aragni madaxweynihii wuxuu leeyahay ciidan caloosha ushaqaysayaalah aan dowlad turkiya ka raadsanaa kuwo kalea etoobiya ka raadsanaa kuwo kalea uganda ka raadsanaa war toddobaatan kunoo wiiloo soomaaliya hadday wax tari waayeen soo calooshiiqaysta waxuu taraa soo wuxuu tari karaa waxaa qarka loo saaran yahay kabkii miisaaniyadda ee ciidankan lala jooga amisom in la waayo qarka loo saaray argagixisad iyo tamar iyo awood cusub soo heshay energy hadda maxaa dhacay iyagaa dowlad soo baacsaday hadda ayaga wax soo baacsa ma inay meesha ku joogaan inay kula tahay ma ku istaagayaan waxaan siinay hub dheeraada oo ciidamada ka furteen waxaan siinay energy dheeraada tamar dheeraadaan siinay waxaan siinay awood dheeraadaan siinay waxaa kaaga daran hogaan xumada go'aan xumada waxaa lagu leeyahay hebel madaxweynaha xilka waa ka qaadaa hebelou ku bedelaa maalin kasta waxaa lagu leeyahay hebelaa xilka laga qaadaa hebelaa lagu bedelaa hebel wasaaradda waa iska joogaa hebel saan ma aha hebel inta waa fadhiyaa dhinaca kale hogaamiyaasha labada maamul ee loogu kala yeero puntland iyo jubbaland oo iyagu horeyba ay u kala dhaqaajiyeen gurguurte islamarkaana uu qaarkood dhex maray dagaal uu dhiig ku daatay ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay xisbigan uu samaystay xasan sheekh waxaana hadalladoodii ka mid ahaa saddex sano ka hor markaan diidanayn golaha wadatashiga qaranka dad baana la yaabanaa laakiin golihii wadatashiga qaranka xalay waa kaas meesha aan diidanay halkaas wuxuu isu bedelay maxaa la dhahaa xisbiga cadaaladda ilaahay xataa laga xishoon maayo ma cadaaladda hadday jirto midaan dhulkii qabuuraha la iibsan lahaa cadaaladda hadda aan aragnay midda kaleo soo socta see u ekaan doontaa wadajirka hadda la sheegaya xaggee joogaa dalkiiba waa la kala irdheeyey waddada hadda lagu socdo waa waddo xirantay waa ka xumahay ilaa labadii kun baa la soo waday inay dib ugu noqonayso tiiyoo kaleeto ma malaynayn nasiib darrada shalayna madaxweyne xasan sheekh uu ku bilaabay laba kun iyo saddex iyo tobankii maantana uu rabo inuu ku aakhiro si uu ku khatimto sooma garanayo wixii shalaynaya waa nasiib darro maanta xaaladda soomaaliya aan ku jirro hal heshiis in labaiyo toban waddan lala galo oo wax siyaasaddu ay maanta oo haddana dowladihii kulli ay isu sheegayaan halkaa ay marayso waxaa intaasoo dhan ka sii daran bal xisbiga hantiwada gacaanka soomaalida maanta la dhisaya xaggee gacanta ku haya dowladnimada maanta xisbiga loo samaysanayo ee laleeyahay xisbigaas aan isugu nimaano oo hadda durbaanka la tu madaxweyne xasanow anaf sanaf barnaamijkan dhulka iska dhig wixii soconayaa dadka loo sheega murtad cabdisalaan guuleed oo soo noqday taliya ku-xogeenka sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in kooxda filla soomaaliya ay gebi ahaanba fashilantay mujaahidiintuna ay kaabiga ku hayaan muqdisho waxaana uu ka dhawaajiyey in waxa loogu yeero beesha caalamka ay gurgurta u sheegeen in safaaradahooda ay khatar ku jiraan islamarkaana dalka soomaaliya uu qarka u saaran yahay in gebi ahaanba ay la wareegaan mujaahidiinta al-shabaab murtadkan ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in beesha uu ka soo jeedo xasan gurgurta ay barbar istaageen mujaahidiinta islamarkaana ay si cad uga hor yimaadeen gaalnimadii iyo dimuquraadiyaddii uu gurguurta doonayay inuu u soo waarido dowladdii soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh madaxweyne madaxda ka ahay een, waa fashilantay qayb kasta oo dowladnimadii soomaaliya ka midane way ku fashilantay dhulka soomaali republic yidhahda meel aan xabadu ka socon ma jirto soomaaliya isdan xasan maxamuud maamulkiisii soomaaliya meel xun buu gaarsiiyey waxaa intaas dheer dareen waxaa igu jira cabsi aad u badan oo ah soomaaliya meesha ay ku socoto soomaaliya xaggee aadi doontaa xasan een, eh, inuu shirkan qabto asaga go-aankiisa ma ahayn adduunka waa la isugu wacay xasan waa lala hadlay waxaa lagu yidhi war nin saad wax ku wataa sax ma ah war wadankii waa kala daadanaya war shabaab wadankii qatar ay ku yihiin siyaasaddii way kala daadanaysaa adduunkii dhammaay yani dibbuu kaaga fadhiistay xalana looga wacay safaaradda maraykanka safaaradda ingiriiska qaramada midoobay yani ninkan si weliba waxaa loola hadlay maraykanka oo kale waxaan maqlay inay dhaheen xasan ma dhacdo bangaasi kabacdi oo sababtay safiirka maraykanka lagu dilo ogeed ma dhacdo in safiir maraykan ama meel diblomaasiyadda maraykan degan tahay qatar soddon kilomitir usoo jirta inay sii joogto riski iyo qataraan qaadanaynaa sababtoo maraykanku dee waxay aad dhibaata uga soo gaarta arrinta afghanistan daadgurayntii iyo wixii dhacay afghanistan ceebay ku noqotay maraykanka la dagaalankii iyo hegemoniga iyo powerka maraykanka damagea soo gaaray maraykanku inuu marka maalicadeey diyaaradihii dadku ku saafkiisa aruursado waxay ogyihiin saamaynta ay ku yeelan karto siyaasadda maraykanka iyo la dagaalanka iyo argixisada iyo militariga maraykanka hegemoniga maraykanka saamaynta ay ku yeelan karto fiiri shabaab afgooyay joogaan soddon kilomitir ay xamar u jiraan afgooye yani waa jooga marka kuleeyahay yani afgooye ayaa ciidanka soomaaliya u xagayso afar sano laba iyo toban sano meel la joogay ayaa laga soo baxay deegaankii labada kun iyo labaiyo tobankii la qabtay ayaa si fudud looga soo baxay khataraha ii muuqda marka waxaa waaye haddii labada buunde ee xamar ku hareeraysa oo balcad iyo afgooye ee maanta shabaab culayska soo saaraan khatarta ay leedahay in xamar safaaradda maraykanku sii joogto haaw ay ay la eg tahay En, eh, cabsi weynaan ka qabaa adoontanka diyaaradaha internationalka inay imaan doonaan arbacadii la soo dhaafay ayay ahayd markii maraykanka uu soo saaray digniintii ugu cuslayd ee uu u diray muwaadiniintiisa taasoo ku soo baxday darajada afaraad oo ah heerka ugu sarreeya ee lagu muujiyo baaxadda ballaaran ee ay leedahay khatarta laga digayo waxaana dadka ameerikaanka loogu baaqay in gebi ahaanba aanay u safrin dalka soomaaliya maraykanka ayaa sidoo kale xusay in halis amni ay wajahayaan shaqaalahooda ka howlgala gudaha dalka soomaaliya waxaana amar buuxa uu ku siiyey inaanay ka bixi karin gudaha xerada xalane gaar ahaan safaaradda maraykanka halka ay ku taallo digniintan uu maraykanku soo saaray ayaa salka ku haysa walaac xooggan oo uu ka muujiyey howlgallada mujaahidiinta oo uu sheegay inay sii xoogaysteen islamarkaana ay suuragal tahay ayuu yidhi in si lama filaan ah ay weeraro halisa uga fuliyaan goobaha xasaasiga ah sida xerada xalane dhismayaasha ridada kolonyada maleeshiyaadka ridada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta maraykanku waxa kale oo uu ka digay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaada la dirirka ah ee la baxay somalilan oo uu carabaabay in gobolladaasi qudhooda mujaahidiintu ay weeraro ka fulin karaan sidaa darteed ayaa lagu yidhi digniinta uu soo saaray maraykanka wakhti walba waxaa suuragal ah meel kasta oo soomaaliya ka mid a in howlgallada mujaahidiintu ay ka dhici karaan cabaadka iyo catowga saacad saacad isaga soo dabadhacaya ee ka soo yeeraya kufaarta caalamka iyo murtadiinta qowsaarada u ah shisheeyaha ayaa yimid kadib markii geesiyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab ay ku tillaabsadeen horumar baaxad leh gaar ahaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabe barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markana waxaad ku soo dhowaataan xubintaada leynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada cadalle ayaa lala egtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada ee baangarafta waxaana qaraxaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan askartii gaarigaasi saarnayd dhanka kale howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe ayaa lala eegtay gaari ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo uu ku jiro sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo muxyidiin madgaab waxaa sidoo kale goobta ku burburay gaariga la qarxiyey banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu qarax ka fuliyeen degmada kaxda kaasi oo lala eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada ee loogu yeero boolis militaro waxaana qaraxaasi ku dhintay shan askari oo murtadiin ah halka shan kalena ay ku dhaawacmeen haddii aan halkaasi uga gudbo mareegta faafreeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa midowda afrika oo ka fekeraya sidii uu u dhimi lahaa ciidamada eusom ee soomaaliya ururka midowda afrika ayaa lagu soo waramayaa inuu haatan ka fikirayo sidii uu u yareyn lahaa howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee caloosha dushaqaystayaasha eusom kadib markii la waayey cid si rasmi ah u damaanad qaada maalgelintooda tallaabadan uu midowda afrika doonayo in uu qaado ayaa timi kadib markii ay soo afgo'day rajadii keli ahayd ee ay ka qabeen in waxa loogu yeero ururka qaramada midoobey uu meel mariyo qaraar taageerayay maalgelinta ciidamada afrikaanta ansixinta qaraarkan ayay ku guuldareysatay qaramada midoobey waxaanay hay-adda international crisis group ay sheegtay in durba tallaabadani ay saameyn taban ku yeelatay howlgalka eusom islamarkaana ay si weyn uga caraysiisay dalalka ay ciidamadoodu ka joogaan soomaaliya qaramada midoobey ayaa geesta kale ka dhawaajisay in sanadkan ay ku qasbanaan doonto in ay dib weegis ku samayso qorshaheeda waxa ay ku sheegtay gargaarka ee soomaaliya iyo yemen sababo la xiriira ayay tiri dhimista waxay ugu yeertay deeqaha bani aadantinimo ee caalamka haweeney ka tirsan xafiiska afhayeenka qaramada midoobey ayaa sheegtay in ururgaaleedkani uu sameeyey dib u eegis dhammaystiran iyo jawaabaha bani aadantinimo labadii bilood ee lasoo dhaafay laga bixin karo waxay intaa ku dartay in dhaqaale dhimista aan horey loo arag ee ay soo martay waaxdani ay ku qasbayso hay-adda iyo la howlgalayaasheeda in ay si weyn u dhimaan barnaamijyadooda isku soo wada duubo howlgalka eusom ayaa u muuqdaa mid dhicisoobay iyadoo intaas ay usii dheer tahay werwer amni oo la soo dersay ciidamada afrikaanta kadib markii ay jihaadiyiinta al-shabaab la wareegeen dhul aad u fara badan sida ay xaqiijisay hay-ad madax bannaan oo cilmi baariseed islamarkaana xiriir dhowla leh midowda afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa imaaraadka oo lagu weedeeyey in uu xiray diblomaasiyiin suudaaniis ah dowladda suudaan ee uu hogaamiyo genaraal cabdilfataax al burhaan ayaa eedeymo culus u jeedisay dowladda imaaraadka carabta xilli xukuumadda uu fadhigeedu yahay boort suudaan ay xiriirka u jartay abudubay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda dabadhilifka ah ee suudaan ayaa sheegtay in dowladda camiilka ah ee imaaraadka ay dalkeeda ka masaafurisay sidoo kalena xirtay mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ka tirsan qunsuliyadda guud ee suudaan ku leedahay caasimada dalkaasi ee dubay waxay suudaan shaacisay in imaaraadka carabta uu si aan habboonayn ula dhaqmay mas-uuliyiinta suudaaneeska ah iyagoo xubnaha ay qabteen isugu daray xarig baaritaano iyo istijwaab sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda war-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu yidhi maamulka imaaraadka ayaa maalmihii u dambeeyey go-aan ku gaaray in uu masaafuriyo inta badan shaqaalaha qunsuliyadda guud ee suudaan ee dubay iyadoo aysan jirin wax sabab ah ayaa lagu yidhi xarigga iyo ceyrinta lagu eedeeyey in imaaraadka uu kula kacay mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta suudaan ayaa kusoo beegmayaa xilli laba toddobaad ka hor ay suudaan ku dhawaaqday in ay xiriirkii u jartay imaaraadka carabta lana go-aamiyey in la xiro safaaraddeeda iyo qunsuliyaddeeda guud kadib markii imaaraadka lagu weedeeyey in uu taageero milatari siiyo maleeshiyada r s f ee dagaalka kula jira milatariga uu hogaamiyo al burhaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xabashida oo dil iyo dhaawac ka geystay dhulka soomaali galbeed ciidamada xabashida etoobiya ayaa qof shacaba ku dilay laba kalena ku dhaawacay degmada shiniile ee ka tirsan gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida sidoo kale ciidanka etoobiya ayaa isla gobolkaasi ku xasuuqay xoolo ay leeyihiin dadka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi iyagoo dhanka kale dhibaatooyin kala duwan ka wada gobolka aadan waa mid ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed waxa uu ka warbixinayaa dilka iyo dhaawaca loo geystay dadka shacabka ah iyo dhibaatooyinka kale ee ciidamada etoobiya ay ka wadaan dhulkaasi ubadka dhallinyarta ee iyagoo oo xoolahoogii la jooga laga qaaday meel u dhow qaraf oo toddoba dhallinyara ah waa la qaaday xilligii la qabtee la qaaday xoolihii ay la joogeen konton waa la waayey horta konton neef waa la waayey meel allaala meelay mareen ilan dadkii ilaalinayay baa la qabtee dhallinyartiina iminka ilaa iminka bilahan oo dhan kola waash kol macayso iminka jigjigay joogaan odayadii baa ku daba daalay war ubadkaygiina siiya waxa weeye meesha xoolaha lagu laayay waa madane dhallinyarta meesha laga soo qabtayna waa meel qarafaqkeeda ah xilligaa dhallinyartaas xoolahoogii bay la joogeen xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga intaa guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu